Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta maamulka galmudug Cabdiwahaab Axmed Dhismaan ayaa daahfuray mashruuc biyo xireen ah oo laga hirgelinayo deegaanka Goobeyn ee gobolka Jubbada Hoose. Munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka Jubbaland, agaasimayaal, madax ka socotay hay'adda CIC iyo maamulka deegaanka Goobeyn. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta maamulka Jubbaland Cabdiwahaab Axmed Cismaan ayaa ka warbixinaya mashruucan iyo faa'iidada uu u leeyahay bulshada deegaanka.
wasiiradan saaxiibada ee la socda mashruucan aan fulinayno kulligood waxaan u soo kaxaynay qayb bay ka yihiin wasaaradda gargaarku waad ogtihiinoo musiibooyinkan markay dhacaan cidda ugu horraysa oo soo gudbisay oo la wadaagaysa adduunka waa wasaaradda maanta waxay u timid meeshan inay goobjoog ka ahaatay wixii ay u qaylo dhaaminaysay oo wax laga qabanayo qaybo ka mida inay aragto wasaaradda deegaanka oo iyada nala socoto dhibaatada environmentiga ay ku hayaan fatahaadahani markay soo fatahaan iyo markay ka noqdaanba dhibaatooyin ka imaanaya inay wax badan maalin iyo habeen ka hadasho maantana iyada lafteeda goobjoog u ahaato inaan wax qayb ka mida ka qabanayn wasaaradda deegaanku sidoo kale xanaanada xooluhu halkan aan taaganahay oo maanta aan xidhayna wasiir waa heladii ugu weynayd oo xooluhu ay ka cabayeen haddii marka ayba waayaan meel ay usii maraan webigii oy hiladii ka xidhanto culayskeeday ku imaanaysaa dhanka kalena qaar ka mida mas-uuliyiintii kasoo qayb galay munaasabadan ayaa soo jeediya hadallo ay ku bogaadinayaan mashruucan laga dhagax dhigay deegaanka oo ay u baahan yihiin bulshada deegaanka waxay wax weyn u tahay derbiga halkan laga dhisayo oo la rabo in lagu hakiyo fatahaadda webiga in magaaladan goobeyn lagu badbaadiyo boqol iyo lixdan iyo dhowr mitir baa maanta la dhisayaa laakiin waa istab fiican ma dhammaystira maalinba intaa in leeg baynu ku darayna waana gaari doonaa mustaqbalka inaynu la tacaallo si khasaaraha ka hortagga waxyeelooyinka cimiladu keento aynu u xoojinno dadkeennana uga badbaadinno tala ku timi weeye wasaaradda howlaha guud waa uga mahad celinaynaa iyo hay-adda g i sd oo ra'yigan isla qaatay farxad weyn bay noo tahay maanta inaan goobjoog ka noqonno kana qayb gallo furitaanka mashruuca biyo xidheenka goobweyn kaas oo lagu xidhayo ama laga gaashaamanayo fatahaadda webigu uu sameeyo xilli roobaadka uu sameeyo inuusan magaalada iyo beeraha iyo deegaanadan magaalada goobeyn hareeradaa uusan ku soo fatihin waa brojecti runtii qiimo badan xilligiisa ku soo aaday waxaan ognahay fatahaadii elnino ee kii bilowgeedii saamaynta ka dhalatay fatahaadaasi eryadan hadda aan joogno intan hadda aan taagannahay iyo eryadan o dhanba waxay ahayn biyo magaaladan waa laga qaxay webigu wuxuu sameeyey fatahaad si roobabka imani doona ama webigu markuu biyaha keeno uusan mar labaad u keenin saamayntaas oo kale dadka u dhibaataynin maanta in la sameeyo mashruucan oo biyaha la xidho mashruucan ayaa lagu dhisayaa biyo xireen ay ka faa'iidaysanayaan dadka deegaanka kaasi oo loogu hortegayo fatahaadda uu webiga jubbo ka samayn karo deegaankan goobweyn ee gobolka jubbada hoose